ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay muqdisho waxay ka fuliyeen howlgallo dhimasho iyo dhaawac sababay guri ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku yaala agagaarka ex control afgoye ee magaalada muqdisho ayaa xalay waxaa ka dhacay qarax qaraxan ayaa wuxuu sababay dhimashada askari ka tirsan dowladda federaalka iyo dhaawac shan kale guriga ayaa waxaa la sheegay in burbur xoog lou soo gaaray qiiqa iyo holaca guriga ayaa waxaa laga arkayay deegaanada ka agdhow halka qarax uu ka dhacay iyada oo bulshaduna ay si weyn saaka u hadal hayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa goor dambe goobta soo gaaray kuwaas oo qaatay meydka iyo dhaawacyada isla gudaha magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay qarax la beegsadeen saldhigga degmada hodan ee magaalada muqdisho halkaa waxaa ku sugnaa askar ka tirsan dowladda federaalk oo saldhigga waardiye ka hayay haddii halkaa dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen faahfaahin dheeri kama aynaan helin isla muqdisho xalay waxaa qarax kala lala beegsaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku sugan yihiin oo ku taalla suuqa cawska ee degmada hodan dhawaaq qarax ayaa waxaa laga maqlay halka uu ka dhacay iyo weliba nawaaxigeeda qaraxyada iyo weeraradaani ayaa waxa ay qayb ka yihiin howlgallo xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka wada magaalada muqdisho oo ay ku beegsanayso xubnaha iyo saraakiisha dowladda federaalka ah waxaa xusid mudan in horay weeraro qaraxyo ah iyo kuwo foolka foola oo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho loogu dilay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka ah oo kuwaas oo ay fulisay xarakada shabaabulmujaahidiin dhanka gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxay dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka calamada oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose una dhow magaalada muqdisho geesta kale ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin kudhaa oo ka tirsan gobolka jubbada hoose diryaanka hubka la isweydaarsanayay ayaa halkaasi laga maqlayay isla jubbooyinka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerareen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo in muddo ayuu halkaa dagaalku ka socday cabdalla biroole waxay ka mid tahay meelaha sida joogtada ah loo weeraro ee ciidamada kenya ay fariisimaha ku leeyihiin habeen hore ugu dambaysana dagaal kan la mid ah ayaa ka dhacay isla xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay weerareen fariisin ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada xudor ee gobolka bakool dagaal xoogle ayaa halkaasi ka dhacay dagaal kadib ciidamada amxaaradu waxa ay bilaabeen inay madaafiic ku garaacaan dhulka howdka amaba baadiyaha ah ee ku hareeraysan magaalada xudor lama soo wari waxa khasaare oo ka dhashay madaafiicdaasi ay ciidamada amxaaradu rideen